heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalk soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka labaad faqradda koowaad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay-ad kaloo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aanna sharciyad lahayn labo heshiis kasta oo shirkadda dubay port wold d b wold lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqradda saddexaad shirkadda dubay port wold d b wold oo si bareer ah ugu xadgudubtay sayaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkadan laga mamnuucay dalka